أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a shirqoolkii ankara ee dowladda xabashida etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya oo gebi ka laalaada maxaa ka jira in heshiisku sheegaasi uu burburay warar sheegaya in kooxda riddada soomaaliya iyo abiy axmed uu khilaaf hor leh soo kala dhex galay haddaba maxay yihiin siyaasadaha isdiidan ee uu mar kale ku dhex hafanayo xasan gurguurte falanqayn ku saabsan ayaannu idin haynaa kooxda riddada soomaaliya oo wadda xusulduubkii ugu dembeeyey ee ay gobolka gado uga saarayso maleeshiyada daacadda u ah maamulka riddada axmed madoobe wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo soo bandhigtay askar taayibiin ah oo qaar ka mid a ay ka soo badbaadeen weerarkii lagu xoreeyey degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe ninkii gadaal u laabto meenaha maxkamadda waa qabanaysaa waa la bareeha laakiin asagaa naga hor orta asagii maxkamaddii ahaa oo wax bareynaya yaaba orod naga oreeba sidaa marka annaga manaha ku joogayna ku dhowaad toban kinyaan ah oo ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay suuq ganacsi oo ku yaal mid ka mid ah magaalooyinka waddankaasi wilaayada islaamiga ah ee mudug oo soo gebagabaysay dowro sharci ah oo muddo ku dhow laba bilood u socotay bulshada ku dhaqan degmada jowle ee wilaayadaasi waxaad dhegaysan doontaan kelimaadka laga jeediyey gebagabada dowladaasi qodobadaas kuwo kale iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya shirqoolkii ankara ee dowladda xabashida etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya ayaa gebi ka laalaada maxaa ka jira in heshiisku sheegaasi uu burburay warar sheegaya in kooxda riddada soomaaliya iyo abiy axmed uu khilaaf hor leh soo kala dhex galay haddaba maxay yihiin siyaasadaha isdiidan ee uu mar kale ku dhex hafanayo xasan gurgurte haddaba aan soo dhoweeyey walaalkeen faysal mahad oo soo indheendheeyey arrimahaasi bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka waxaa hakad ku yimid ama khilaafaad uu soo kala dhex galay wadahadaladii u dhexeeyey xukuumadda nasaarada ah ee etoobiya iyo midda maqaarsaarka ah ee kooxda riddada soomaaliya wadahadalladan oo ay garwadeyn ka ahayd xukuumadda riddada ah ee turkiga ayaa la isku fahmi waayey arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in etoobiya ay ka laabato heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la saxiixdeen maamulka loogu yeero somalilan iyo in etoobiyaanku ay sidoo kale maalgashadaan afar ka mid ah dekedaha soomaaliya wasiirka arrimaha ee dibadda etoobiya ayaa si cad u diiday soo jeedintaasi bishii febraayo ee lasoo dhaafay in etoobiyaanku ay isticmaalaan dekedaha marka baraawe hobyo iyo sidoo kale midda magaalada muqdisho iyadoo maamulka abiy axmedna ay sheegeen inay doonayaan deked ay milkiyadeedu leeyihiin oo ay ka dhistaan saldhigyo ciidan oo kuwa badda ah islamarkaana sidoo kale ay ka doonayaan dhanka iyo gobollada waqooyi iyo biyaha kulaalaya badda cas iyo maranbiyoodka baabulmandab warar aan si rasmi ah loo xaqiijin karin ayaa tilmaamaya in xabashida etoobiya ay mar kale dib u bilaabeen wadahadallo qarsoodi ah oo ay la leeyihiin maamulka shahaadala dirirka ah ee la baxay somalilan kaasoo salka ku haya qaadashada qayb ka mida biyaha soomaaliya dalkeedana ay siin doonaan aqoonsi iyo saami ay ku yeelato ee shirkadda etoobiyan airlines bishii janaayo sanadkii tegay laba kun iyo afar iyo labaatankii ayay ahayd markii heshiis lagu sheegay is-afgarad inuu ahaa kaas oo muuse biixi etoobiyaanka ugu saxiixay qaadashada dhulbadeed ee dhirirkiisu yahay labaatan kilomitir oo laga kiraynayo ee etoobiyaanka muddo ku dhow konton sano ee walaalka habacsanaantan iyo hakadkan ku yimid ee heshiiskii ay garwadeenka ka ahayd turkiga ee riddadu ay dhulkeenna ku siinaysay etoobiya ayaa dhabarjab ku noqonaya dadaalka dallaanimada ah ee turkidu ay wadeen iyadoo laga wada dharagsan yahay in xukuumadda ankara ay faragelin qaawan ku hayso geeska afrika sidoo kalena heshiisyo maalgashi iyo kuwo amniba ay kula jirto labada dhinac waa adis ababa iyo sidoo kale midda muqdisho ee turkidu waxay gacanta ku hayaan ilaha dhaqaale ee soomaaliya si gaar ah ee garoonka tekadda iyo meelo la mid ah waxayna tababaraan askarta calool uusta ah ee kooxda riddada soomaaliya sidoo kale iminka waxay ku howlan yihiin soo saarista iyo baarista shidaalka oo la sheegay in boqolkiiba sagaashan iyo shan ay iyagu leeyihiin waxaa sidoo kale jirta eh, in turkidu ay diyaaradaha nooca daroonta ee duqaymaha geysta iyo kuwa qumaatiga u kaca ee helikobteriska ay ka iibiyeen etoobiya xilliyadii ay dagaalada kula jireen ee jabhadda tigreega abiy axmed ayaa bannaanka la yimid damaciisa ah in mar un uu cagaha soo dhigo biyaha soomaaliya isagoo dhowr jeero hore ku celceliyey in xoog iyo xeeladba ay ku dayi doonaan sidii ay u qabsan lahaayeen dekad ay iyagu leeyihiin khilaafaadkan soo cusboonaaday waxay sidoo kale shidaalka ku sii shubaysaa ee xiisadda ismariwaaga ah ee ka dhexeeya etoobiya iyo sidoo kale eritreya oo la sheegay in xaaladoodu ay aad u cakiran tahay mar kastana la filan karo in dagaalla ay dhacaan ee kadib markii eritreyaanku la sheegay in dekadahooda ay u oggolaadeen in jabhadda tigreega ay hub kala soo degaan falanqeeyaasha siyaasadda ee gobolka ayaa khilaafkan soo kala dhex galay cadowga ku sifaynaya dhowr arrimood oo ay ugu horayso xiriirada kooxda riddada soomaaliya ay la leedahay dowladaha elitareya iyo masar oo etoobiyaanku ay u arkaan inay yihiin cadowgooda koowaad ee qarnigan maadaama ay kala dhexeeyaan muranno salka ku haya biyaha iyo dhulka shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay waxaa cirka isku sii shareerayey marba marka ka dambaysa murannada dhanka biyaha ah ee ka dhexeeya etoobiya iyo masar tan iyo markii etoobiyaanku bilaabeen dhisidda biyoxireenkan weyn ee webiga niil ee masar dhowr jeer ayay ku goodisay inay ishortaagayso mashruucaasi walow etoobiyaanku ay ku guulaysteen shan iyo toban sano kadib inay dhammeeyaan mashruucaasi cunaqabataynta ku noqon kara malaayiinta dad ee ku nool waddamada suudaan iyo masar oo webigaasi uu u yahay lafdhabarka noloshooda ee weli lama xaqiijin karo halka uu ku dambayn doono hakadkan ku yimid kulamadii muddada sanadka u socday madax ka tirsan riddada iyo sidoo kale kuwa etoobiyaanka oo ay dhexdhexaadinayeen kuwa turkida wixii wararkan ku soo kordha iyo siyaasadahan isdiidan ee gobolka ka soo cusboonaaday wararkeenna iyo barnaamijteenna kale ayay dhegaystayaasheennu si faahfaahsan ugu dhagaysan doonaan in sha allah aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen faysal mahad أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah qodobo dhowra ayaynu kusoo qaadan doonaa caawa insha allahu tacaala bal aynu ku horumarno mareegta faafrebro iyo qodobadii maanta lagu qoray ciidamada mujaahidiinta ayaa habeen hore weeraray saldhigyo boolis oo murtadiintu ay ku leeyihiin xaafadda buulo jamaac ee magaalada baydhabo dhimashada waa ahaa sarkaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray marshaale waxaana laga soo qaniimaystay qore aake afartan toddoba ah iyo booshkiisa dhaawacuna waa laba askari oo etoobiyaan ah oo xilliga weerarka uu dhacayay goobta ku sugnaa ciidamada kufaarta afrikaanta oo dad shacab ah ku dhibaateeyey magaalada muqdisho waa mid ka mid a canaawiyntii maanta lagu hardhay websayteka reediyoga alfurqaan maalintii shalay ahayd waxaa degmada dharkaliya ee magaalada muqdisho ka dhacay shil sababay waxyaro nafeed iyo mid hantiyadeed oo ay geysteen ciidamada kufaarta afrikaanta ee dalka kusoo duulay oo magacooda loo soo gaabiyo ayuusum shilkan si gaar ah waxau kaga dhacay agagaarka saldhigga galbeed ee dharkanley waxauna yimid markii gaari ay lahaayeen ciidamada kufaarta afrikaanta uu ku dhacay mooto bajaaj waxaana ka dhashay dhaawaca wadihii mootada iyo burbur xoogan oo soo gaaray bajaajta ku dhawaad toban qof oo ku dhintay shil baawar oo ka dhacay kenya waa warbixin lagu qoray websayteka islaamiga ah ee caalamada khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashii dhaawac ayaa ka dhashay shil baawar oo ka dhacay suuq dadweyne oo ku yaala degmada borobuu oo ka tirsan ismaamulka niyamira ee dalka kenya inta la hubiyey ugu yaraan toddoba xubnood ayaa ku nafaayay shilka oo ahaa mid baabuur kaasoo si gaara looga soo calaamadeeyey suuqa kijawri ee ka tirsan degmada borobuu ee ismaamulka nayamira warbaahinta maxalliga ah waxay sheegtay in shilka uu yimid markii ay isku dhaceen gaari nooca xamuulka ah oo siday caleenta shaaha iyo sidoo kale gaari nooca mataatuuga loo yaqaano oo dadweynuhu ay adeegsadaan waxay wararku intaasi ku darayaan in darawalkii kaxaynayay baabuurka xamuulka uu kontaroolka dhumiyey waxayna taasi keentay inuu ku dhaco gaariga mataatuuga intaasi kadibna waxa uu jiray dadkii ku ganacsanayay gudaha suuqa lagu magacaabo kijauri ilwareedo ayaa xaqiijiyey in lix qof isla goobta ku dhinteen halka qofka toddobaadna uu geeriyooday markii la geeyey isbitaalka lagu magacaabo sumid waxaa sidoo kale jira dad ku dhaawacmay shilka kuwaasoo la dhigay dhowr cisbitaal oo ku yaala degmada borabuu suurtagal waxaa ah in numbarka dhimashada uu isbedelo oo ay kororto maadaama dhaawacyo halisahi ay jiraan warbixintaasina waxaa maanta lagu qoray websayteka caalamada ugu dambeyn shabakada wararka somaali mimo mid ka mid a warbixinadii maanta lagu qoray ayaynu soo qaadanaynaa kooxda riddada oo wadda xusulduubkii ugu dambeeyey oo ay gobolka gedo uga saarayso maleeshiyaadka riddada ee daacad u ah murtad axmed madoobe waxaa cirka isku sii shareeray xiisadaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee ka jira magaalooyin ka tirsan gobolka gedo kuwaasoo ay gacanta ku hayaan maamulo xiriira leh dowladda xabashada etoobiya kooxda riddada ayaa qorsheynaysaa in toddobaadkan ay dib boorka uga jafto cadaadiska ay ku hayso maamulka isku magacaabay jubbaland oo joogitaan muuqda ku leh degmooyin ka tirsan gobolka gedo ilwareedo ayaa xaqiijinaya in xasan gurgurte uu amar ku bixiyey in boqolaal askari iyo gaadiidkooda loo daabulo degmooyin ka tirsan gobolka gedo garoonka diyaaradaha fisioni ee magaalada muqdisho ayaa lagu diyaariyey gaadiid teknika ah waxaana la qorsheynayaa in gaadiidkaasi lagu daabulo diyaarada xamuul ah villa soomaaliya ayaa doonaysaa inay la wareegto dhammaan degmooyinka gedo oo hadda ay ku sugan yihiin xubno iyo maleeshiyaad daacad u ah maamulka ridada axmed madoobe ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo degmooyinka belda xaawadoolow iyo baardheer ayaa la saadaalinayaa inay ka dhici doonaan iska hormaadyo ay dhinacyadu isugu xoog sheeganayaan wararka ayaa intaasi ku daraya in xasan gurgurte uu damacsan yahay inuu degmooyin ka tirsan gedo la geeyo ciidamo ka socda dowladda masar kuwaasoo qayb ka noqon doona isbahaysiga afrikaanta waxaa loogu yeero eyusom warbixintaasi webka somaali memo ayaa ugu dambeysay xubinta hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ah markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxmed iyo barnaamijka faafareebka wararka qaybaha ka haray aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba زادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada hiiraan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa degmada buqa qable waxay ku soo bandhigtay askar taayibiin ah oo qaar ka mid a ay kasoo badbaadeen weerarkii lagu xoreeyey degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe askartan taayibiinta ah oo tiradoodu gaarayso shan askari ayaa towxiidka loo qabtay markii toobada loo qabtay kadib ayna ka warbixiyeen halka ay ka yimaadeen iyo sida ay ku soo gaareen wilaayada islaamiga ah ee hiiraan aniga magacayga markaa ku bilaabay cabdi cilmi cabdi ayaa laydhahaa waxaan ka soo baxay deegaanka waabweyn macawsleyda ka mid a macawsleydaas marka waa ka soo baxay waxaana imaaday walaayada islaamka taasoo aad laygu soo dhoweeyey marka waxaan leeyahay dadkaas qabaalaa'idka oo halaaga lagu wado oo maaragtay dadkan calool shaqaystayaashooda oo ay halaagay ku wadaan ha ka waantoobaan raas caseeri raas kaambooni qabiilaadka dego inta ka dhexayso hal qabiil oo dagaalamayo muslimiinta la dagaalamaho ma jiraan qabaa'ilkaas marka waxaan leeyahay qabiilkaas walaalaheeya ha ka waantoobaan halaaga lagu wado oo dadka maaragtahay gaalada lacagta ay ka soo qaadanayaan ayagana waxba hadda aana ka siinayn dagaal iyo halaagna ku wado een marka dadkaas waxaan ugu baaqa inay ilaahay ay u tooba keenaan ee ilaahay ay ka cabsadaan een dadka qabo qofkii ka baxo oo mujaahidiinta u tago waa la dila aniga waa ikana hadda galabta xornima iskaga hadlihayaa marka dadkaas walaalaha waxaan ugu baaqa galabtay een inay ilaahay ka cabsadaan ilaahay ay u tooba keenaan een wakhtiga jiro ay dib u fiiriyaan marka intaasaan aan leeyahay soo dhowaada gacmo furanaa laydinku soo dhoweynaa aniga galabta hadda waa kana xornima iskaga baashaalooya dadkaas marka walaalaheeya waxaan leeyahay ilaahay u tooba keena ilaahay ka cabsada Een, aniga qori sabana iyo boosh ayaa ka soo qaatay macawisleydaas oo lagula dagaalamayay islaamka marka ilaahay ayaa ku mahadsan marka dadkaas waxaan leeyahay ha soo dhowaadaan gacmo furan ayaa lagu soo dhoweyna xaqana ha fahmaan halaag yaa laydii horseedin sambaloolshe iyo ninka la yidhahdo bishaarefe iyo cali jayte wallaahi ilmahay dhaleen hatee dalka ma joogaan marka dadkaas ee ninka la yidhahdo waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada ilaahay u soo noqda ilaahay u tooba keena war arigaada iska ilaasho dhibaato ha isgelinin dagaal ha isgelinin hadda sanadkan keliya in mise wiil ayaa naga baxday waana waxaa waaye een, halaag waa dadkaas waxay ku dhinteen waa baadil baadil cad ayay ku la'anayaan ummaddaas oo lagu halaagoyaa dadkaas marka ilaahay ha ka cabsadaano dadkan qof rabta ma lahan qofku taabanayso walaalow haddaad qorigaada iska tiirsato gurigaada iska dhigato riyahaada yarka oo afartamayaha iska ilaashato cid ku taabanayso oo ku rabto ma jirto waxaan leeyahay marka dadkaas adigu mushaar ma qaadatid riyo afartanahaad haysataa riyahaada iska ilaasho dhibaato iyo dagaal ha isgelinin war dagaal waxaa waaye waa ku wiil waayne waa ku la'anay xalaag iyo cadaabaana laga faa'iidayaa walaahayn wallaahin laga faa'iidayn waxa aad ku dagaalamaydo inaan xaqiiqsan tahay aa muhiima waxa aad u dhimanayso ood u dhaawacmayso inaad aad xaqiiqsan tahay waxaa waaye marka dadkaas waxaan leeyahay gacmo furana laydinku soo dhoweynaa een, aniga galabtay waa iska baashaalooya degmada booqable walaayada islaamka ayaan joogaa galabtay halkaasaa laygu soo dhoweeyey alxamdulilah nicmatu rabbi marka ilaaha mahadda iska leh halkaasaan joogaa alxamdulilah halkaasaa laygu soo dhoweeyey islaamku si aad iyo aad ho maaragtay kalgacayl ay ii soo dhoweeyeen Een, waana ku mahadsan yihiin marka r b g gii sabankii iyo booshkiisii aan soo qaatayna waa kana oo maaragtay lagula dagaalamayay islaamka oo lagu dhibaataynayay waxaa waaye een, islaamka lagu dhibaataynayay sabankii iyo booshkaan soo qaatayna waa kana qoragiina aniga een, waa lay lacagay oo maaragtay ninkii layaa qiimuhu joogay ayaa lay siiyey qofkii hadda maaragtay qori la soo goosto mahaan la imaadane waa loo lacagaynayaa xornimo waa la gorgortame ha isdhihin macnihii waa lagaa qaadaa duurkaada isgel aa iska geli ha isdhihin aniga qorigaan iyo booshkaan dhammaantiis waa lay lacagay lacagtiisaa lay siiyey wabilaahi towfiiq magaceedu waa maxamuud abuukur yuusuf ka tirsanaa ciidanka militariga muddo ku jiray ciidanka ugu biiray xamar tababarka ku soo qaatay baladoogle markii tababarka soo qaatay lagu soo celi xamar markii hubka la siiyey ka howlgalay misegawaay misegawaay kadib dagaaladii ka dhacay haddana xamar soo galay oo ka tirsan ciidanka militariga ah gaar ahaan madaxtooyo kasii tirsan seben seben kana soo qayb qaatay dagaalla oo lala galay muslimiinta markii kadib waxaa ay ciidamada xooggana ku biiray igu kalifay aniga oo iska ah bajaajla adiga bajaajlayda gumaysi badan oo iska haysta qoryo lagu taagtaagaya iyo wax sida ah marka dhallinyarnimana ay qaaday haddana isku soo dhiibay walaayada islaamka jooga degmada buqa qable loona soo dhabeeyey si wanaagsan marka waxaan leeyahay dadka dhallinyaradnimada ay qaaday oo qaldamay ku soo dhowaada mar walbaba si farxad laa idinla soo dhoweynayaa hadda degmada buqa qablaa jooga ani meeshaa rabana waa mari karaa oo guriga hooyaday iyo aabbahay meeshuu ku sugan yahay inta waa tagi karaa marka ninkii xamar le ku midkaysanoo yacni intan u dhaafi karin intan u dhaafi karin waxaan leeyahay ha is soo dhiibo waana la soo dhoweynayaa meeshaan waa laisdilayaa iyo waa laisdhibaataynaya midna ma jirto walaayada islaamka si wanaagsan ay kuu soo dhoweynaysaa hadda waa degmada buqa qablaa joogaa si wanaagsanaan lii soo dhoweeyey marka waa kaasa insha allahu ninkii dhallinyarada dhallinnimada ay qaada sideeda oo kale ah ha soo dhowaataa leeyahay meeshaan gacmo furaan kusoo dhowaato reerkooda iyo hooyadood iyo aabahoodna iskala joogaan hadaladii intaasaa kusoo gabagabeynayaa muddo adig laba kun labaatan iyo saddexdii bishii sagaalaadaa ku biiray afar biloodaa tababar ku jiray cadaadis dad ajaaniib ah maraykan ah soomaali oo kale ah kugu jiraan aan tababaraayeen baladoglaa ku qaatay xereliiraad ciidanka waa adiga hal sanaa ku jirto wallaahi caqabado fara badanaa la kulmay oo ciidanka waa dhismo daryeelo dhaawacaaga laga tegaa yacni waa lagaa cararaa adoo caafimaad qaboo kale dhibaato badanaa kala kulmay wallaahi horta fikraddii aan soo qaatay maalintaas fikradd wanaagsan ay ahayd inaa walaayada isku soo dhiibo oo hooyada iyo aabbahay meesha walaayada joogaan ay joogaan oo hooyada iyo aabbahay iskala jooga saa go'aan kadib waa nabadoonkayga lasoo xiriiray sidaasaa meeshaan ku imaaday waxaan leeyahay dagaalkaas waa idinkula qaldayaa ilmo dhalinyaro ah oo nin walba wax baaramuudo ay wax saas ah yaa idii haligina leeyahay meeshaas ka soo baxa ka waantooga maxamuud axmed cabdi ciidamada militari gaar ahaan guutada shii iyo labaatanaad qayb toddoba iyo labaatanaad maanta dareenkayga inaan shacabnimadeydii hore ku laabto aan ku laaban meeshaas dambe saddex dagaalaha wax dagaal cows weyne iyo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose saddexaas meelo kala hayn taas fakataxa ahayd lama sheekay kara saaxiibo dadka ordooban fakataxalaha ku jira afguy agaarkeeda meel oo u dheereen agteeda iyo meel qalmow ah agteeda ah kuwaasoo iska sahlan waxaan ka tooba keenaa inaan alxamdulilahi ku laabanin meeshaas dambe shacabnimadeedii iyo sistamkeedii hore aan sii wato mujaahidiinta xarakada al-shabaab walaayada hiiraan aad iyo aad maasha allah dad barakaysan dhibaatooyin badan oo yacni xagga dayacaadda ah halkaa dayacaadda wax ka xunaa ileen sama Ah, qofka dad diyaacmo yani duu dhaawac ma la daryeeleynin hadduu mataqaanayadii daawo rabo daawo heleynin waa diyaacantaasa ugu filan mogta dhibaatantaasa ugu filan kolley waa dad oo mataqaanayadii ilaahay rideeyey inay soo hanuunaan aan ka rajaynaa insha allah kala wanaag badan aad iyo aad nin waxba ay haysanin oo caawa meesha uu doono mari karo caawa meesha uu doono jiifan karo wax ka wanaag badan ma jiraan waa kaa ha u shillaay shacabnimadeeda magacayga hor eh, isaaq ibraahim isaaq giid ciidanka ila tegey oo ilaalo garan loo yaqaano gaar ahaan guutada guma shan sano tababaraan ku jiray saddex sanin adowgaan u shaqeeyahay magaalada baydhabo ku qortay Eh, dagaalkii ugu dambeeyay hadda aadan yabaalo iyo kii daaronimo ka dhacay iyo kii eh, aal ali axmed alkowsar naftarkeeda waan ku dagaalnay adiga waxaan lasoo koobi garume guud ilaa meelo badan baan kasoo dagaalay wallaahi markasta horta adowga kalsooni ma la asagaa jabkiisa badan ma fahamtay asagaana orodkiisa badan aniga dalkii la tire waxaana tababaraya dad la tiriyaan la tababaraya shacabka adowga dhibaato badan ay ku hayaan waxaad arkaysa askar hore islaamaad isa qalahaysa qofna aanan la hadli karin maanta oo haddana mana isha laga daya laga soo haay midaasna waxyaabaha laga sheegaya mana turjumaad ugu horeysa oo ka bilaabaysa waay elitariam habiis ku ahaa jiray haddaba feerahan ka hanuuna ma fahantay dhibaato badan elitariam igu soo gaarsiino muddo adiga hal sano iyo jajaba habsi ku jiray ilaa hadda feeraha laiga haya ma fahantay dhibaatadii ugu weyn horta isoo gaarsiiyay taas waay wallaahi aniga waa ka tababakeenay meeshaasna wax manaha ma jiran waxaan dhihi lahay aniga eh, walwada islaamka isku soo dhiibo Eh, meeshaan aniga hadda waxaa igu dhegama laha guriga hooyaday maanta waa aadi karaa aabbahay waa aadi karaa marka wiilasha maanta aniga iga dambeysay waxaan dhihi lahaa inay imaadaan oo guryahooda iska aadaan meeshaan wax yaalo ma laha maalin weliba haddii ay- ay yani wax toosan ay ahaan lahaayeen yacni waxaa dhici lahayd manaha mididkooda lagama ordi lahaynin laakiin waxaa ii muuqata inays wax qadiida aysan oolin meesha marka ilmahaas ani waxaan dhihi lahaa wiilashaas ani oo ilamadka inay kasoo baxanaan sheegi lahayno wallaahi niyow aad baana nooga guulaystay waan waan dadka ummadoo dhan baa wada caalamkao dhan baa wada og ma garatay wixii meesha ka dhacay harakaduna jab weyn baa meesha nagu gaarsiisay waa tii lagu kala orday murtadkii u weynaa eh, showte iyo waxaa uu joogay ninkii la dhihi jiray adowa Eh, markii dambena waa tii saa markii ahayd laga kala ordo helay oo ma- harakada la wareegtay wax qadiida ma ma taalo murtadiinta ay u dagaaltamaan ma jiran aan dhihi lahaa aniga wiilasha iga dambeeyeen inay iskaga tagaan aan u sheegi lahaa ninkii gadaal u laabto manaha maxkamaddu waa qabaysaa waa la bareeha laakiin asagaa naga hor ortay taas anaa markhaati keeno asagii maxkamaddii haa oo wax bareynaya yaaba orod naga oreeb sidaa marka annaga mana ku joogeyna adaba asagana waa orday isku mid lahayn labada damaari dhegihiisa le habees ma dhaaman midka aadan yabaali alkowsar ilaa daarunamaan joogay harakada minaha eh, aniga ogol hore waxaan ugu aaminsan dad jabhada duur ku jiro laakiin dad yacni waxaan ogaaday in ay dowladda ay ka awood badan yihiin ana marka waxaa ila noqotay in harakada ay awood badan tahay no alkowsar wallaahi iyadu naftarkeeda wax macni macquul gala ma ahaynin aad baan u kala jabnay alkowsar Eh, aniga xitaa eh, harakadana manaha afarta barjahay naga soo weerartay ayadoo magaalada alkowsar dhexdeeda ba- gawaari raayadda ay ku xirantahay taagan yahay aragnimo anaga wallaahi si qurux badan baa ii soo dhaweysay Eh, aan la soo koobi karin maanta ee farhad aad u weyn ay hayso maadaama maanta aan hur ahay hadda haddii aan rabo manaha guriga aabbahay aan aadi karo muddada hore muddo horen igu dambeysay si qurux badan ay ii soo dhaweysay magacayga saddexan waa cismaan xuseen axmed anigu waxaan ka tirsanaa ciidanka daraawiishta puntland waxaana tababar ku qaatay carmo laba bilood oo tababar ah toddoba sanana waa ka shaqaynayay teeda kale daruufo jira awgeed iyo burbaleen igu taagnaay ayaa waxaan ah, i geliyey Bi- soomaaliya waxay dhahdaa bidaar sibaq ay kugu gashay waxawey arrinkan waa ku dhacay tuaala kuroon yahay in mar haddii xaaladda igu adkaatin waxaan idhi bal sidaan tala mahane go-aanaan gaaray in meeshii ka soo baxo oo mujaahidiinta u imaado aan la hadlo aan codsi weedisto sidaa darteedaan u imid nabadoonadeydii iyo qaraabadii aan lasu xiriiray sidaasaa hooshii igu fushay haddana alxamdulilaah waa faraxsanahay Een, hiiraanaan ka tagay boosaasaan tagay shaqaan u tagay shaqo markaan u tagayna qof iskaabulan ahaa marka xaas ma lahayn waxaas yiri lacag wax haddee ka helkari mushaarka waxoogaa ka faa'iidayso waxaas lee gashay Ee, mabda iyo fikir igu jiray maba ma jirinba qof kastana waa ogayaa oo ciidana inaysan meesha fikir ku jirin waxyaabahan ku arkay waa iska badan yihiin ciidan waxa waaye waa iska dhib badan yahay waxaa ka mid ah xogaa nadaam daro ciidan dhexdiisa oo adiga balwad ee, sigaar waxlee la isticmaala anigana nin balwad le ma ihi wallaahi farxad iyo jab iyo deganaan iimaanka farxadan ku socda hadda hooye waxaan ku yiri aan ku kaftamay ku yiri wallaahi intan joogo ee hiiraa maskaxda ay degteen yiri ma garat sababtoo ah amni hurdo fiican oo cabsi ma jirto waardi u kac cabsi waxaas waa ka nasta walaayada islaamiga hiiraan si fiicana ii soo dhoweysay oo farxad leh qof kastoo soomaali ah oo codkayga maqli kara ama maqli doono meeshaan dhib ma yaallo waxaa taalla farxad amni iimaana yaallo runtii aniga aadan ugu faraxsana qolkiiba boqol waxaaweeye meeshan amnaa jiro cabsi ma taalo qof kasta wax xun ma yaallaan qof jaaga xiiran qof sigaar cabayo qof qashin wata dumar qaaqaaban meeshan ma leh runtii intaas wey iimaan waana ku faraxsanahay qolkiiba boqol shaqo aan qabanayay oo gaar ii ah ma jirto dabla iska ah askari dable ah oo wax le loo diro waxaa ka mid ahaa sida eh, baabuurta eh, jakboontiyada laamiga maar waardiyaha ka qabta iyo eh, kontaroolada iyo waxaasaa aan qaabilsanayn noloo badbadeli jira dadka baareen dadka la baaraya dadka baabuurta soo socota iyo waxaasaa la barbaaraya laleeyahay, waa la baaraa iyo ayn dhihi jireen kelmad been aan sheega ma rabay baabuurta socoto oo ka imaanaysa xam koonfur iyo xamri ayn dhihi jireen waa la baaraa shaqadaasaynu diri jireen xaggaas waxaa arkaysaa qof jaaga xiiranan wey waxaa arkaysaa qof sigaar cabay waxaa arkaysaa qof qamra isticmaalaya oo dadkiiba waxaa waa- waxaa laga dhigay dibidaysan nidaamka ma jiro intana nadaamaa ka jiro wax xun ma la arkaayo ee waa la kuuran yahay salaada waqtigeeda la tukanaa marka boqolkiiba boqol ma isku dhowa wax isku dhowa ma aha garta ilaahay baa leedahay meeshaan wax qaldan ma jiraan dadka soomaaliyeed ha la socdaan intaasaan leh الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada mudug wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa dooro sharci ah usoo gebagabaysay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada jowle ee wilaayadaasi waxayna dowradu socotay muddo ku siman laba bilood waxaana ka faa'iidaystay arday aad u fara badan xafladda gebagabada dowradaasi waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn waxaa kelimad goobta ka jeediyey sheekh xasan oo ka mid ah culimada wilaayada islaamiga ah ee mudug بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة علمك برشديسا إلهي سبحانه وحوره هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ضدك أقون تله أو ربي إيا رسول إيا كتاب كيسا أقون صلي إيا كوا أن وحبا قرانين المسيبيه وسؤال جواب تيدو آد يعني قف كستاو عقل له قران كرو نبينا عليه الصلاة والسلام إلهي وحو كيري إله علم إي زيادي إذا نبيك علم جيسا أو مكتصف أو سنهين oo nabigu uu ahaa calayhi salaatu wasalaam muuxaa ilayhi cilmiga xagga ilaahay laga barayay ayaa waxaa ilaahay wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaa rabbi zidnii cilman ilaahu cilmi ii ziyaadi innaga markaa naga mid ma ahaa qof muuxaa ilayhi ah oo loo waxyoonayaa ma jiro annagaana laka rabaa marka inaan kasbanno cilmiga oo aan raadinno waxay yidhaahdaan culimmadu alcilmu yu'taa walaa ya'tii cilmiga waa loo tagaahay kuma yimaadaa layidhi walow zamankan hadda aan joogno uu qofkaa aad cilmigu ugu fudud yahay barashadiisu oo alaab casri ah la sameeyey oo adiga oo shaqadaadii ku dhex jira haddana aad wax ku baran karto cilmiga barashadiisa waqtiba waqti ayuu ka fiican yahay wuxuu nabigu iqtanim khamsan qabla khamsin awqaadaada shan intaad ku sugan tahay shan horteed kugu soo fool leh ka faa'iidayso wuxuu yidhi shabaabaka qabla haramika shaybnimada intaadan gaarin oo aad shaab tahay ka faa'iidayso qabla haramika intaadan gaboobin maxaa yeele qofku mar hadduu gaboobo waxba fahmi maayo wuxuu yidhi wasixataka qabla saqamika intaad fayowdahay ka faa'iidayso maxaa yeelay qof mar hadduu jirrado qof jirranoo taah kama roona yidhaahdaan dadku wuxuu yidhi salawaatullaahi calayhi nabigu wa faraaqaka qabla shuglika intaadan mashquul noqon ka faa'iidaysa buu yidhi intaadan mashquul noqon ka faa'iidayso waqinaaka qabla fakrika buu yidhi intaan faqiir adan noqon intaad kifaayo haysato ka faa'iidayso waxyaataka qabla mowtika buu nabigu warkii oo idil noloshaada ka faa'iidayso intaadan geeriyoon waxaan rabaa markaa waxbarashada inaanu ku dadaallo cilmiga la baranayo cilmiga ugu sarreeya kitaabka qur-aanka weeye midka ku xiga ahi waxaa weeye axaadiida nabi moxamed oo bayaankii kitaabka ah weeye innii uutiitu lkitaaba wa midlahu macahu buu yidhi kitaabka ayaa laysiiyey asagoo kalena waa la igu daray buu yidhi waa axaadiista bayaanka kitaabka ah litubayina linnaas dadka inaad u caddaydo saddex waxa weeyaan fiqiga in la barto oo fiqigu meel kale ka imaan maaye labadoodaa laga qaadanaya labadooda tafsiirka iyo xadiidka nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh afar waxa weeyaan labadaas oo tafsiirka iyo axaadiista bayaankooda mafhuumkooda si loo kaso cilmiga lagu barto oo naxwada iyo sarfaha culumta yacni culum alcarabiya waxaa la rabaa markaa inaynu ku dadaalno waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay naqiib cali maxamuud maalin oo ah naqiibka beesha saruur waxaan joognaa maanta dowro socotay muddo aada u fara badan ilaa laba bilood ku dhowaata ikhtitaamkeedii ayaan joognaa dowradaas oo magaceedu yahay ibnu kathiir shicaarkeeduna yahay kun maca alqur-aan ilaahay ayaanu u celinaynaa mahadna waafajiyey munaasabatu diin inaan kitaabkeenna fahamno baranno u toosnaano waana shayga keliya ee maslaxadeenna ilaahay geliyey khalaa'iqda faraha badan ee adduunka ku nool ee bini aadamkana aan kaga duwannahay oo ilaahay uu nagu karaameeyey si gaara bacdallaahi maktabu dacwa iyo cid kasta oo maaragtay ay juhdi ka qaadatay oo ku fikirtay ayaan leenahay ilaahay khayr badan iyo maaragtay abaal badan ha ka siiyo ilaahayna maaragtay ajirkooda maaragtay hagu labanlaabo intaa bacdigeed markaan kelimadayda dhex galo culummadii iga horeysay iyo mashaaikhdii ayaa ka warantay qur-aanka fadligiisa iyo haddii la barto waxa laga faa-iidayo dee lama soo koobi karo dadka marka culimada ee macarifada diineed ilaahay siiye qayb ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen iyagoo kitaabkeenna na baraya sama allahu kitaabahu bicashrati asmaa ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku magacaabay toban isim tobankaa isim waxaa lagu sheegay marka koowaad alkitaab alfurqaan altanziil alqur-aan arbacatun famashhuur afartaas waa caamow dadkao dhan ayaa wada yaqaana amaa sitada kale hudan waraxmatan wa shafaaan wa nuuran wa dikran iyo waruuxan qof kasta oo marka ilaahay agtiisa wax ka doonaya isaga meelaan ahaynuu ka doonahay ma jirto inaan baranno kitaabkeenna iyo diinteenna ilaahayna wuxuu yidhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa rabbi waxa caabuda oo addoommada alle ka mida kuwa uun culummada ah weeye ardaydii dowladda loo qabtay ayaa waxay soo bandhigeen cilmigii ay barteen kana faa'iidaysteen intii ay ku guda jireen dowladii loo soo afmeeray anigu waxaan ka mid ahaa ardaydii ka qayb qaadatay dowladdaas waxaan ku qaadanay majliskan hadda aan joogno dowro aad u wanaagsan dowratu ibnu kathiir litafsiiri zahraaweyn shicaarkeeduna wuxuu ahaa kun maca alqur'aani qur-aan kale jidhkiisa ahaw runtii waa dowro aada u wanaagsan waa dowro qaali ah dowradaasi waxay noo socotay muddo ku dhowaad ah laba bilood waxaan ku qaadanay dowradaas labada suuradood ee qur-aanka ugu dhaadheer suuratulbaqara iyo suuratu aalu cimraan
ka qayb gashay tafsiirkiisa waxaan rabaa inaan wax yar ka yidhaahdo qowlahu tacaala walan tardaa kaa raadi noqon mayso canka xaggaada nabi maxamed sala allahu wasalam caleyh alyahuudu yahuudi walan nasaara nasaarana kaa raali noqon mayso xataa tattabica ilaa aad ka raacdo millatahum diinku sheegooda qul waxaad tiraa ayuha rasuulu lkariim inna hudallaahi ilaahay hanuunkiisa huwa keligii ayaa alhudaa hanuun ah wala in itabacta wallaahi ila in itabacta haddii aad raacdo ahwaa'ahum damacyaalkooda bacda aladii waxyigii ka bacdi jaa-aka kuu yimid oo min alcilmi aqoon ah digniinaha iyo aqoontaa lagu siiyey kabacdi haddaad hawayaalkooda raacdo maa laka kuuma sugnaanin min allaahi min ciqaabillaahi ilaahay ciqaabkiisa min waliyin mid kaaga gargaara walaa nasiirin mid kaa manciya aladiina khiyaartii aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaab yatluunahu xaal ay akhrinayaan kitaabkaas xaqa tilaawatihi akhrintiisa dhabtaa ulaa'ika kuwaasi yu'minuuna waxay rumaynayaan bihi bi haada alkitaabi waxaan rabaa marka inaan soo gudbiyo aayad qur-aaniya oo ka mid ah aayadihii aan ku qaadanay qaala tacaalaa inna fii khalqi asamaawaati waalardi samaawaadka abuuritaankooda iyo waalardi iyo wakhtilaafi alleyli waannahaari maalinta iyo habeenka iskhilaafitaankooda la aayaatin ayaa ku sugan yay ugu sugan yihiin liulil albaab dadka caqliga fayow saaxiibkaa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu noo sii bayaaniyey kuwaasi markaaba wuxuu leeyahay alladiina kuwa weyn yadkuruuna allaha allah xusa qiyaaman adi ayagoo taagan wa qucuudan ayagoo fadhiya wa calaa junuubihim dhinacooda korkiisa ku sugan wayatafakaruuna waxay ka fekeraan fii khalqi asamaawaati samaawaadka abuuritaankooda iyo waalardi qaa'iliina ayagoo dhahaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow maa khalaqta ma aadan abuurin haadaa kan oo ah samaawaadka iyo arlada baadilan ciyaar iyo baadil uma aadan abuurin subxaanaka allow nasaanaantaada ayaan ku nasahaynaa ee faqinaa naga kori cadaaba annaari naarta cadaabkeeda waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamsa ayaa dhankiisa kelimad ka jeediyey xafladdaasi بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على محمد واله وسلم اجمعين قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اولا الله تبارك وتعالى ما علينا نسوا فجيي بيت كان شرفت بدن ومانت اي نوغو سو كلنتي حفلدان قيمها بدن ardadii ka faa'iidaysatay ku tixnayd dersigii lasoo sheegay ee labada bilood oo dhow socday ayagana waxaan leenahay allah in ku xasiliyo allah inin barakeeyo acmaashiinna allah barakeeyo dulqaadkii iyo sabarkii iyo diyaargarowgii aad samayseenna ajirkiinna allah badiyo allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ee markii la sheegay dadka mu'miniinta iyo sharafkooda iyo karaamahooda markii la sheegay yaa la sheegay haddana inay darajaad dheeraad ah ay leeyihiin qur-aankaas fadligiisa laga sheekeeyey iyo islaamka iyo ehelkiisa iyo waxa uu yahay haddii aadan helin oodan difaacan oodan u istaagin suuragal kuuma ahan inaad noqoto ruux muslima ilaahay kitaabkiisa barta tadbiiqiya nolol cisi iyo sharaf leh ku noolaada ilaahay iyo isaga aan loo dhaxayn oo ku xidhan inaad noqoto kuuma suuragelayso haddii aadan ka difaacan cadowga horarka ah ee allah uu noo sheegay ee aan wada maqlaynin hadda ardadu ay ku soo qaateen suurado badan oo ka hadlaaya cadaawadooda yuhuud iyo nasaaro iyo sida ay yan u oggolayn inaad noolaataba waxay ku jirtay hadda aayadihii ay akhriyeen ardadu ay akhriyeen ay ka mid ahayd walan tardaa canka alyahuuda wala nasaara xataa tatabica millatahum ilaa ma ogtahay aad ka raacdaan waxaa qusacbalaadka ah iyagoo idinka dhigteen yuhuud iyo nasaaro inkama raalli noqonayaan wax la sugaaya maaha walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istidaacu haddiiba ay awoodaan ilaa diintiina inka celiyaan nimankaasu kama daalayaan inay inla dagaalamayaan oo inin dilayaan dhanka kalena maxaa yaala waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna diinu lilaah gaaladu waxay u diyaarsan yihiin oy habenya maalin u soo jeedaan inay ma garanaysaa naga celiyaan sharcigeenna islaamka iyo ku dhaqankiisa iyo nolosha islaamka ilaahay uu noogu ballanqaaday dhexdiisa inay naga celiyaan oo dulli iyo darxumo iyo dhibaato iyo dumarkeenna dharka ka furaan iyo ma arkaysaa diinteennuy dooriyaan intaasay gaaladu diyaar u tahay islaamkana waxaa la amray uu diyaar u yahay inta fidno jirto sidooda inay dagaalamaanba inta fidno laga weynayo gaal iyo mushrik iyo qurun iyo ma arkaysaa qusacbilaadka ay ku midoobeen gaaladu ilaa laga weynayo islaamku inuu ma arkaysaa seefta mariyo ou dagaalka wadow amran yahay allah waxaan weydiisanaynaa inuu islaamnimadu nagu sugo iqwa jasaakum allahu khayran annaga marka waxaa noo yaallaa waxay tahay gaalada inaan iska dhicinno diinkeenna inaan difaacanno xuquuqdeenna inaynan cidna u ogolaan dagaalkuna waa waajib gaalada in lala dagaalamo iyo wixi raaca maanta waxa is haystana waa kitaabka qur-aanka ah iyo bible waa kiniisadda iyo masjidka allah wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquut faqaatiluu wliyaaa shaydaan ina kayda shaydaan kaana daciifa war ka warrama amar ma taha gaalada la dagaalama qaraabi marka aan is ilaalinno ilahay kitaabkiisa aan nusrayno jazaakum allah khayran naf iyo maalba aan diyaargarowno insha allahu tacaala jazaakum allah khayran baarak allah fiikum ugu dambeyntiina waxaa goobta lagu abaalmariyey ardaydii kaalmaha hore galay insha allahu tacaala waxaan u yeeraynaa ardayda magacyadoodu ay soo socdaan oo ardadii kaalimaha kow iyo laba iyo saddex ka gashay maadadii tafsiirka ahayd qaybta hadda aan joogno insha allahu tacaala abaalmarinno ayaan guddoonsiin doonaa insha allahu tacaala faaiska koobaad ee imtixaanka faa'iska koobaadka waxaan u yeeraynaa nuur axmed maxamed oo darajadiisu tahay sagaashan boqolkiiba falyatafadal mashkuuran wuxuu abaalmarin u helay tafsiirka ibnu kathiir afartan mujallad iyo afartan doolar oo lacaga maasha allahu dhaha jazaahu allahu khayran ardayga labaad aan u yeeray waxa weeyaan axmed sheekh xasan sheekhow axmed soo dhowow darajadiisu waa boqolkiiba siddeetan iyo shan wuxuu abaalmarin u helay kitaabka tafsiirka loo yaqaana jalaaleynka iyo soddon doolar oo abaalmarin lacageeda waxaan leenahay jazaaka allahu khayran waaliga ayaa guddoonsiiyey alka kaalinta saddexaad ku jira waa waana cali maxamuud caraale darajadiisuna waa boqolkiiba siddeetan oo jayid ah ayuu ka galay kaalinta saddexaad intaas ayaan ku gabagabaynaynaa munaasabadii iyo xafladii guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhagaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu